bilowgii cutubka sagaal iyo afartanaad markaasuu yacquub wiilashiisii u yeedhay oo wuxuu ku yidhi isa soo urursada aan idiin sheego waxyaalaha maalmaha ugu dambeeya idinku dhici doona wiilashii yacquubow isa soo urursada oo maqla oo ay dhegaysta anigoo ah aabbihiin israa'iil rubeenow waxaa tahay curadkayga iyo xooggayga iyo itaalkayga bilowgiisa xagga sharafka adaa u sarreeya xagga xooggana adaa u sarreeya waxaad tahay sida biyo socda oo ma sarrayn doontid maxaa yeelay adigu waxaad fuushay sariirtii aabbaha waanad nijaasaysay wuxuu fuulay sariirtaydii simcoon iyo laawi waa walaalo seefahoodu waa hub diriireed naftaydiyey ha gelin guddigooda oo ururkoodana ha la midoobin ammaantaydiyey waayo cadhadoodii nin bay ku dileen oo qushigooday dibi ku boqon jareen habaar ha ku dhaco cadhadooda waayo xoog bay lahayd habaar ha ku dhaco ciilkooda waayo naxariis ma uu lahayn reer yacquub baan ku kala qaybin oo reer binu israa'iil waan ku kala firdhin yuhuudahow walaalaha waa ku ammaani doonaan gacantaadu waxay saarnaan doontaa cadaawayaashaada qoortooda anigoo ah aabbahana wiilashoodu way kuu sujuudi doonaan yuhuuda waa libaax dhashiis wiilkaygiyow wixii aad ugaadhsatay waad ka tagtay wuu kadaloobsaday oo wuxuu u jiifsaday sida aar iyo sida gool haddaba yaa kacin doona usha boqortooyadu kama tegi doonto yuhuuda usha taliyuhuna cagihiisa kama dhex bixi doonto ilaa shiiloh yimaado dadkuna isagay addeeci doonaan qaylkiisa wuxuu ku xidhaa geed canab ah dameerkiisa yarna canabka la doorto dharkiisa wuxuu ku maydhaa khamri labiskiisana dhiig canab indhihiisu waxay la guduudan doonaan khamri ilkihiisuna waxay la caddaan doonaan caano sabulan wuxuu degganaan doonaa badda xeebteeda wuxuuna noqon doonaa marsada dooniyaha xuduudkiisuna wuxuu ahaan doonaa siidoon agteeda isaakaar waa dameer xoog weyn oo jiifsada xaryaha idaha dhexdooda oo wuxuu arkay meel lagu nasto inay wanaagsan tah iyo dhulku inuu nimcaysan yahay kolkaasuu garbihiisa u soo goday inuu wax ku qaado oo addoon buu u noqday hawshii daanna wuxuu dadkiisa u xukumi doonaa sidii qabiilooyinka israa'iil middood daan wuxuu noqon doonaa abeeso jidka dhex joogta iyo jilbis waddada dhex yaal oo fardaha cadhbaha ka qaniina si uu kii faraska ku joogaana dib ugu dhaco rabbiyow waxaan sugayey badbaadintaada waxaa gaad cidhiiri gelin doonta guuto wax dhacda laakiinse isna cidhibtoodu cidhiiri gelin doonaa aasheerna cuntadiisa subag bay lahaan doontaa wuxuuna keeni doonaa cunto ay reer boqor ku farxaan naftaali waa caw la furay hadallo wan wanaagsanna wuu ku hadlaa yuusuf waa laan midho leh waa laan midho leh oo il biyo ah ku agtaal laamihiisuna derbigay kor u dhaafaan qaansoolayaasha ayaa aad u dhibay wayna toogteen oo silciyeen laakiinse qaansadiisu xoog bay sii yeelatay dhudhummadii gacmihiisana waxaa lagu xoogeeyey gacmaha kan xoogga leh oo yacquub kaasu adhijirku ka imanayaa waana dhagaxii israa'iil oo ah ilaaha aabbaha oo ku caawimi doona iyo ilaaha qaadirka ah oo kugu barakayn doona barakooyinka samada sare iyo barakooyinka moolka hoos jiifa iyo barakooyinka naasaha iyo maxalka barakooyinkii aabbaha way ka xoog badnaadeen barakooyinkii awowyaashay ilaa meesha ugu fog oo buuraha weligood waara waxay saarnaan doonaan madaxa yuusuf iyo dhakada kan walaalihiis laga soocay benyamiin waayay hilib dilaacsada oo aroorta wuxuu cuni doonaa wixii uu ugaadhsaday fiidkana wuxuu qaybin doonaa wixii uu dhacay kuwan oo dhammu waa laba iyo tobankii qabiil oo reer banuu israa'iil taluna waa wixii aabbahood kula hadlay oo ugu duceeyey mid walbana sidii ducadiisu ahayd buu ugu duceeyey oo wuxuu kula dardaarmay oo ku yidhi iyagii waxaan ku darman doonaa dadkaygiyo awowyaashay igula aasa godka ku yaal berrinka ceefroon kii reer xeed kaasoo ah godka ku yaal berrinkii makfelah oo ku hor yaal mamre oo dalka kancan ku taal oo uu ibraahim cafroon kii reer xeed ka iibsaday godka iyo berrinkaba inuu ka dhigto meel xabaaleed oo hanti ah halkaasaa lagu aasay ibraahim iyo afadiisii saaraaba halkaasaa lagu aasay isxaaq iyo afadiisii rabaqahba oo anna lee ah baan ku aasay halkaas oo ah berrinka iyo godka ku dhex yaalba oo laga iibsaday reexeed oo markii yacquub dhammeeyey dardaarankii uu wiilashiisii kula dardaarmayey ayuu cagihiisii ku soo urursaday sariirta oo markaasuu naf baxay oo wuxuu ku darmaday dadkiisii